أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada xiisaha badan ee caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid a mujaahidiinta maali oo dib u bilaabay guluf dagaaleedkii ay ku doonayeen inay kula wareegaan talada waddanka iyo howlgallo cusub oo hadda socda wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi ayaan idiin haynaa maamulka shahaadla dirarka ah ee isku magacaabay puntland oo kooxda ridada soomaaliya ku eedeeyey gooni-ugoosadnimo ciidamo daacad u ah cabdicasiis lafta galeen oo weeraro culus ku haya saldhigyo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin magaalada baydhabo qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee baay oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba ka mida beelaha muslimiinta ah ee wadadaga gobolkaasi kadib kulamo iyo dowro maalmo qaatay waxaan idiin haynaa kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mujaahidiinta maalihi ayaa dib u bilaabay guluf dagaaleedkii ay ku doonayeen inay kula wareegaan talada waddanka iyo howlgallo culus oo haatan ka socda gudaha waddankaasi haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo haya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mujaahidiinta nusratul islaam oo dib u bilaabay gulufka ay kula wareegayaan magaalooyinka maali ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin iyo xoogaga azawaadka ayaa maanta dib u bilaabay gulufka milatari ee ay kula wareegayaan magaalooyinka dhaca dalka maali weeraro iskumar ah oo aada u heer sarreeya ay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta nusratul islaam iyo xoogaga azawaadka ku qaadeen magaalooyin iyo difaacyo ay ku sugnaayeen ciidanka riddada ee maali iyo ciidanka murtasaqada ruushka weerarka ugu culus ayaa ka dhacay oo gacanta mujaahidiinta nusratul islaam iyo xoogaga azawaadka kusoo gashay magaalada anifif ee dhacda koonfurta kiidaal ilawareedyo ayaa sheegay inay halkaasi ka dhaceen dagaallo culus laguna dilay sidoo kalena lagu dhaawacay tobaneeyo isugu jira ciidanka riddada maali askar nool ayaa sidoo kale la sheegay in gacanta lagu dhigay halka kuwo kalena ay isa soo dhiibeen waxay sidoo kale mujaahidiinta maali gacanta ku dhigeen hub saanad ciidan iyo gaadiid nooca kuwa gaashaaman ah weeraro kale oo culus ayaa laga soo calaamadiyey magaalooyinka gaaw agwilhoog iyo sayfaari xogo kale ayaa sheegaya in weeraradan culus ee dib uga qarxay dalka maali lagu soo riday diyaarad nooca miiga ah ee sookhay ee uu ruushku leeyahay walow aan si rasmi ah loo xaqiijin warkaasi weeraradu waxay sidoo kale beegsadeen xabsi weyn oo ku yaal meel u dhow magaalada boomaako ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ayaa xabsigan la soo wariyey inay qabsadeen waxay sidoo kale weeraradu gaareen magaalada mobti gaar ahaan koona iyo magaalada kuwakuru qaraxyo iyo rasaas culus ayaa laga maqlay tuulada leere oo u dhow xuduudka muritaaniya halkaas waxaa ku sugan ciidanka riddada maali iyo maleeshaadka murtasaqada ah ee ruushka lama oga in qaraxyada iyo rasaasta laga maqlay tuuladan ay xiriir la leeyihiin weerarada culus ee dib u bilowday sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada gaar ahaan barta ex ayaa muujinayay dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan nusratul islaam oo gudaha u galaya taqadum ballaaran iyo isfidinna ka wada magaalooyin istaraatiiji ah oo dhaca dalka maali ciidanka riddada maali ayaa xaqiijiyey in weeraro culus lagu ekeeyey saldhigyo ciidan oo ay ku sugnaayeen sidoo kale waxay qaadeen weeraro duqeymo ah oo ka dhana shacabka abriyada ah mid ka mid ah duqeymaha ay fuliyeen ciidanka riddada maali iyo kuwa murtasaqada ruushka ayaa beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa tuulo lagu magacaabo zarho sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay weerarka arxandarada ah ee cadowgu ku beegsadeen dadka shacabka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka puntland oo ku dhawaaqay in uu burburay nidaamka federaalka xasan gurgurtana ku tilmaamay gooni ugoosad xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayay dhinacyadu mar kale eedeymo culus hawada isku mariyeen maamulka isku magacaabay puntland ayaa xukuumadda uu madaxda ka yahay xasan gurgurte ku tilmaamay gooni ugoosad doonaya in uu muqdisho iyo deegaanada ku xeeran ka gooyo soomaaliya inteeda kale sida uu hadalka u dhigay kadib kulan ay magaalada garowe ee xarunta gobolka dhugaal ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulka puntland uuna shir guddoominayey siciid deni ayay uga arrinsadeen gulufka ay xukuumadda muqdisho ka wado gobolada waqooyi bari ayna ku abaabulayso maleeshiyaad hubaysan wasiirka warfaafinta maamulka isku magacaabay puntland ayaa sheegay in uu burburay waxa loogu yeero nidaamka federaalka ah iyadoo xasan gurguurtana uu isku bedelay buu yidhi gooni ugoosad maamulada shaadaladirada ah ee jubbaland iyo puntland ayaa horey u sheegay inay xiriirka u jareen xukuumadda muqdisho iyagoo xasan gurgurte ku tilmaamay madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka lafta gareen iyo ciidanka xukuumadda muqdisho oo mar kale ku dagaalamay baydhaba maleeshiyaadka lafta gareen ayaa weeraray bar kontarool oo ka mid ah kuwa laga ilaaliyo magaalada baydhaba halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho inkastoo labada dhinac aysan bixin faahfaahin dheeraad ah haddana waxaa xogaha la helayo ay sheegayaan in labada dhinac ay isku adeegsadeen hub culus islamarkaana loo badinayo in uu jiro khasaare nafeed oo kala gaaray dhinacyada dagaalamay lafta gareen oo horey u sheegay inuu isagu weli yahay hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxa uu horey ugu hanjabay in uu weeraro istabajoog ah ka geysan doono gudaha magaalada baydhaba isagoo ku goodiyey in xukuumadda muqdisho ay dib kala wareegi doonaan magaaladaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan agagarka miisaanka dhuxusha kaasi oo lagu beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadkaasi oo uu soo gaaray dhaawac daran cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa
واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا waa hagaagweli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiis buuxo kala dhex dhigtay laba ka mida beelaha muslimiinta ah ee wadadega gobolkaasi kadib madmadow soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee eelaay iyo hariin sababayna gacanka hadal dhimasho iyo dhaawacu ka dhashay ayay wilaayada baay ku guulaysatay inay heshiis buuxa kala dhex dhigto labadaasi beelood muranka labadan beelood ee eelaay iyo hariin ayaa ka bilowday dhul ku yaalla koonfurta magaalada baydhabo kaas oo ugu dambayn guddi loo xil saaray ay soo afjareen khilaafkii dhinacyada waxaana kulankii gebagabada xal uhelidda xiisadii ka dhex taagneed eelaay iyo hariin uu ka qabsoomay deegaanka iidaaleh ee duleedka magaalada baydhabo ugu horeyn waxaa kulanka kelimad dardaaran ah ku furay sheekh maxamuud iidaaleh oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilahi rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalem yaa ayuha aladiina mutaquu llah waltandur nafsu maa qadamat ligad wattaquu llah in allah khabiiru maa tacmaluun waqaala nebiy sala allahu alayh wasalama ittaqi illah xaysu maa kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أيها الأحبة إلهي كم حسن مد بدن أنت سني سوي وأن أمنسي عليه كم حسن وهذا دروس قاضي دروس هذا اللي شيء أول شيء الله نروجي هذا آخر شيء نروجي الله سكم حسن إلهي كم حسن يعني أنه سيجرد مك أنت كوين دعم إيه دعم رنتي بقول كي بقول دعمه oo may ka dhaangne iimaanka siyaas horta ka dhaagno mayeelay intii intiisan ka jarteen galaandareert weliin aragteena maalikidinbayahan kuwiya kuma taaye fidnad ummado kuma deh cibaadadas inta ka hayteen oo dembe is hasiin galne bani aadanka liin hamadaane kitaabka ilaahay la isan la sheekose khadiijad hayteen waa nicmo wey amni ilaahay siinsiy inta inta ka jarteen iimaanka ina siin ziyaadi may kala siin ziyaadayhin maxabana siin ziyaadi may kala siin ziyaaday tacaarufna siin ziyaadi miiska saaran tamigii kuweyseen hadwa lasbaradi kii wanaagsan oo la dhagada koro iyo kii hun oo lin dhagada kornan isbarateen latin marka dowladda faa'idaysa yaa eedlinku heli intaas kadib runtii ilaahay kama hadyaan allihii amnigaagna sii oo haddana musunoo weeli iya kama hadyaan suma ka bacdi dadkii muslimiin tahay mujaahidiin tahay amiirkan kuuriyo geeka runtii may roognahay gulol fadsan oo ilaahay kitaabshiile kamaamulaa roogno dhulka ilaahay fidii wardullahi waasicatun meelhadgiikan roogno makaankan roogno oo wilaaya islaamka nool gulol oo la fidi ilaahay fidi waana shareec islaamka lakanool ee lakamaamulaw maadaama magarkii haddinin ku dheerayn baydhowkan eh gaale imaamulo hayto nicmadaas taasa inay xasuusanaano limbaahin ilaahay kitaabiyaan iska maamulaano sunnu rasuul sala allahu alayhi wasalam iska maamulaano haanjare jaran arrantaan haanjare jaran ogtiin odayaala itiin dad anoowiin dad edeya dad ooyaraa sinka jara wadanka wali hakmarisin ogtiin xeer talyaani iyo gaaliyahaadijiya in liiska maamulo jaray shareec islaamka liiska maamulaane lambilankii xoog badan la isu aamay yaa lahaa marisin ogtiin geekina may roogne walidadiiriyo oo kitaabka ilahay lalin xuunta maw dadka baa ilahay cagle ku dhumi maame ogaasaane entun burburaata laha mari meelkaalaska dhaafriinle hagoy dhatis hagoboy gabiil gabiil meeliisu deganaay beeroshay iyo dhulkiishay caadi ku hoogay degay kama kanaysami jaro maanis gale maayo lama gabiil oo lahaay isdhamaayan isdhamaayan lama oo lahaay isdhamaayan isdhamaayan dhan meelisay deganyen waana isdhamaay bakaaro laisku gubi guryaalka laisku gubi hoolo laisku dhamaayo dadka laisku dhamaayo maca daalika haddina walaalo imeele la deganya dadka inay fikiraan leen baahanya ta haddaan hugudubo allahaas oo kheerkaas dhowna makani oo geeka ilaahay arrantunhani sugaa jihaadkana deersi runtii may mahadni lehe dad geekana hegaamiyahayaan oo ilaahay kitaabshin hegaamiyahayaan meelaylan kasteebe rasuul maynishay sal allahu alayhi wasalama inay raaciyo waan mas-uuliyin kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyatihi lan kasta waa raaco gowsaar lan kastaan wali raasiin hadda wal weydii doon geeki ilaahay umude umudaa xigeenkan dhiibi intaas kuroon had doorinin haay daa furunti rogan mujaahidiin furunti rogan dhiig musungaa ka fadhiin gololoan ka fadhiin iyo joodaryaalkan is argaasan dad musmin dhiig show amnigan ilaahay sheeni suma ka bacda may koy dad dhiig show ka koy inaad dareento limbaahinta inaad dareento dhagankii saxaabada inaan weel noo limbaahine marka amuurada mayni mudinyin inaan ducayno leylan waa nahaaran anoo salaad ka jarno anoo salaadan ka jarna inaan ducayno yadilinka baahana may waalahi walaan aragi jarna yahana tuseen geeka gaale wadanka siday iwaalahayt isim aragteen wadamo kale ha dhammayti kii kaan iska kooy geeka wala horsurno keliya mujaahidiintu ilaahay ka soka mujaahidiinta horsurn gaalada wadamada kale ha ku toosay waab yaabsantaa soomaali intuu ila harbiyaasha tawarwaaysanta yaa naftiya yaabsan marka maylimbe wadanka inaan gaalo ku saarno imbeh walaalayaal dhatiteen khilaafka maylere wal kor haddii kooyan wal hoos wala laabe beertoo liiska haysada iyo bilaameytoo liiska haysada iyo aragtay bartoo liiska haysada adduunka ayla ka baabi'inay inay adduunkan xooggan iyo hantideen iyo caqligeen iyo fikirkeen hendhoogan aana gelin ini gaal waddanka aan ku saarno waddan gaalay ha lawareeg ha lawareegti berminjeeddu ilaahay kubi kor suma kubacde inay laka hoola qaadumaaye duqungaarsha dhow aller haddii kaswaa eritiye dhow marka walaalayaal odayka naftiis maylugfa inay jihaad galo infiruu khifaafa marka ilaahay wala suraabe mille culimada dhowr macni geliyeen ana jihaad mi waajibne warkaas warjarme aykiin shee shidhaankiin shee warka- warkaas kaase shidhaankana aragtayna saaran hal isku ilaaliyoy inaan fadhigu kanoo jihaad ana galno muslimiin garab ana siino naf iyo maalna kaalmayno taasaa muslimiinta in sheega warka in haa kuwa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay odayaasha beelaha eelaay iyo hariin ee guddigii xalinta qaybta ka ahaa bismillaahi raxmaan raxiim dhacdada shalmaygeerad aradaas ku dhiyaasi lama qof walaal e muslimiin e aadii aawkee meelasay ka degaalen amadii ka degaalen shayddaana ka faa'iidoysidi shaydaan inta inka faa'iidoysin ee muslimiinta mujaahidiinta yaninkati intaas dhon yo inta haninka haroyti ee todoba ber oo kale inta dooninaninka haay ee yo qur-aanani dolakriyaayi ee walbadan yo ka faa'iidoysin ee markaas ku bacde ee madi una alagolshiya jara todoberensanani haay ya ini malaagin iyo suldaamin sagaal isiyeedka made ya alagolshiya jara laahuli ya lamaadi beelood alagolshiya jara esaysiti itidhatio sabeenka hirta yalla haskadey sabeentini ilaahay aqbali ee sabeenga lamaada meelood yalu ka hiri sabeenti midili ku hiri ku bacda lahadinkii qof intuuna ka haraysanayni labaatan qof haska bii yana neer labaatankii qof madii laha ku bii ee walliwaday meel kalena nijey meelas madina nijey mani neerey ee halkusheena dadkaasi sin hirgisiinka jaraangani neer maadaama unuu ulmaadana kaalmaysadaan ilaahayna garabkaana gali unuuna lagoo sheejira iska dayni ee hadaladii una hanoo baxeen ilaahay wanaagniinku weelay ee meeli go'aanka ka deerin go'aanka unad madi ka deerni kubacdi ulmaadano ninkoysi go'aanka una deer yan sheegni kubacdi hiraaban haniinaga temere tumun qof hasku hulana neer tumunkii qof hatana lagoolshiya jare en maynin erey ee wadankii imbaha walaaladii meeli iska haysideen ee hadhamaayana neer tumunkii qof anta kubani beerti madius la eraayi ee madi una seeni dad walaaladaana eh sagaal isiyeed ku mid eh sedi qof ayanan diyaari amadinanan diyaari meeli hobunu seeni nimatianin kooyen gaar ahaan gooni ahaanga ya anshuurayen yo inti unu bolan iska sheegni gooni ahaan anshuurayen bacdugun nin kooyen madinin kooyen mayn ereenaa un beerti madus dadkaasyo ha ka heliyeen wal ha la ogaado dirisa atin ogaawana eryan eren kubacdi wal kala goone eh unana nin sheeginani sirowsidaa jareener ee wartoowa jarti wartiyeedahayti alagoolshee jare ee maka jarto beerti hatartiiranana eryeren bani ilaahay amarshey beerti darkiji suurka beer orsiyaada ku bilaawni mila tilaabo ku saarni todoba boqol laxdan ishan saamod yaku weelni saandhaaf eh dhiniga koonfuraad ooda hayti mal hisaabni soohintiya lu dulmari lanki emid la sheegaw ee dhulku isugu eemida lijiiran eh dhiniga koonfuraadna yoo lijiiran eh dhiniga baryaadna yoo lijiiran hayti boholo maraas goomada inti lindeer meeliyarani bacdigan anago dhiniga baryaada angoyni meelid hatana ka hisaabsamaasagaadni yaka tilaaboyni dhibogol yakuweelni dhitibogol madi unu kuweelni yagadaad galaa hangnagani sidibogol meeli ka ekayti yajiidni kubacdi alagoolshee jare dhinigi tukut ee luwaay iyo eelay yajiiran dhahaayan suuhuntiya bahanayti laakiin alagoolshee jare oodanayti oodahaytay ee matilaaboyn kubacdi alagoolshee jare meeli koogti unu kubilaabani jisuurki ber orsiyaada koyni saddex boqol laxdan ishan saamod dhiniga koonfaraada walaagasuun ubee lahayti saddex boqol laxdan ishan saamoda ku goyni ee nuska surugni saddex boqol todobaatan ishan saamod meelihaytiya ya tariigni dhiniga koonfaraad maynagate afar boqol dhiniga ursiyaadna maynagate waagog maynagate saddex boqol laxdan ishan saamod madiun dhatu dhooni meeli sidiid liti boqol haytay sidiid boqol sidi boqol sidi boqol unan shalgiibini miidhimidi unuseeni ya walaalkana reer hadin ya dheeri muddo horeba hadalkaana ka jari go'aankanoona ka jari maana kugorishidimaan meel ali meeli sirraani ka etin koofur iyo tukudatiyo alagool sheejare meel sheegada dheeri dhiniga maha mareena waagog oo ursihaan ah dhiniga koofuraad ay mareey walaalkay reer eer walha ki heli mahaska galn malhaka murung malhaska iin signa may ogaadasaana lamaadii qof walaaladan haayeen shalay isdegaalin lambogulow eh igabir alan yar eh meele ka dhamadeen ididungeeke ini waagba inayska haysane oo dildamba meele ka dhiin inahaka maslaawena ogaadasa
walnanin shal reebadii ma jiraan doorar hamiin gurba guuraw gabaangabey ka buubtay geedo dhatiyoo ka degdi wali qobada ilaahay maka degaalas yaa inas jeyti gurba gongaanji waa walan haay ilintumba fuuley reer naaradnimaadii ee lubuubtay duurkunka dhag degdiyaalis uli warsada maaguna mal warsada ho'an tun ulmudun ilaahay ee oo wali ilaahay inka dhowaada fadhiisana ninka sheegi wali ilaahay lakaka dheerada fadhiisana ninka sheegi madaaska ba'ana godkii janaadii unaka gala fadhiina sadana ninka sheegi laa ilaaha ila allah wali mutaysanto ilaahay linka dhowaada fadhi ilaahay diinshay husnul khuluq walaalka ka gooy hariiri walkin diidi walsi sabar wali dhiimo eleeyi walaal dilyay wali lakumutaysadaa oo sharaf umadiis oo qiyaamo maalintiya kacbada iyo adduunyadan oo dhow ilaahay gebdhisay mu'minka dilyayinka fadla badan arilileeyima dun walaalyaalow antahe maybu aha dhirkas imaaq dhulkoleenka dhowi soormalka karsadaari dogoobtagee walkas imaaglin weele ilaahay hudhaydam aylika degaalney hooba dogdal afowgenbow daadlinkirid maya kaleha heri akhyaari ha dhowaada dadka saliibiin iyo onay buudiyin la raw dadka saraakiisha soomaalida ee sadii areen kolbool iila dheegi hoobaana lay dheegayn hatasin sheege salaad ilaahay halka taboy soon halaska dhaafoy saracayna nin qaadnay diintun soomaali sagiir i kabiir sadii fadaasan uni siin weelan sadedeeradood miige sedaala kabtar ewa siinsiyaan buudka kala socdaasan safka keega no galaanan wal rasuul ar majara saas areen saliibiin i buudiin saahibada shabaabna si areenga siin sheege madun saahibada shabaabna seeka jibaabeen su'aaliya teegin sakiini gallaan dhun iyo sihilma ewa areen sunkuula ee galantay ka shabaysa laga siiya sihilma ewa areen soora bogyay surmey uraka suruyana sihilma ewa areen kii tubade sarwaal jinke inhayna galade suugna mikiiraw socodkayna faylahaadoyna sihelme ware sedhada ukunka shabay baabur sabah ee bagaalidiisa saarey safudoda meelaha uka fokotay laamasaljiha kadhiidi uka moogisadna managan taasi sihelme ware ilaahay salaadisi soonyay diinjee korkoy raaska seri raaska ambooniya kasanteyga sihelme ware seenaa reenaha tene unoyo salaanhaninka daraayan sadii fadaasan andareera sacdi fadaasan dareera soortiin aamada sariitin tartiib haysiinka golgoloy saliibiin iyo buudiin mahasiin hernee seefti siid ali iyo abubakar sada sidaybu hamsisay sabangaanka bedelnay miidyo sariirhankashii fadaadne sanna hundurmoya haysiinka dhineenana sacad kasto salaatukun ilaahay unuuna may sacbaydan koronka teeganyiin sacadi sabanka bilaawaan
markan waxaa idinku soo maqan salaadiinta hogaamisa beelaha eelaay iyo hariin ee heshiiska la kala dhex dhigay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aali muxamed wasabi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacd assalaam jazaakum allahu khayran warka salan sheegahay buu ahaa heshiiskunkan e guud ahaan walaalihii barnaamijkaas ha qaban gaabi lamadan beelood heshiis adhiki walaayadina hadirti maylana jazaakum allahu khayran muxaafadada baydhawan maylana yeelna maamulshe jazaakum allahu khayran macalimiintii dadkun juhdi badan iftiinkun badan sheene walaal fahansiintiskale juhdi kabiyayana maylana miisaankin akhrala sinkakab salaadiintii yana guddigan barnaamijkan doodii barnaamijka qayb qaadatayaar maynalana jazaakum allahu khayran lana waajibkii isnikilaha iyo guditaan dadkii akhyaarti meelilin diray juhdi ha kabiyeenoo barnaamijkun dadkii akhyaarti dhadewa dhagaleno dhulkii ha shalgoyeeno waan ha ka helinan eranayana maylana unoon ninfudayana yoona ilaahay miisaanta akhrankaw tan kaleed akhyaaray silan sheegayo unuuna sax dadkun la sheegan layla gabna macna sadad kun sheegan lay qabna ma walku bedela ma qabna mayba ogaadan mayba ogaadiyaan ahe in wale walaalniga aan wala sheena unuun raalli keena jazaakum allahu khayr بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير جزاكم الله خيرا Eh, runtii ilaahay subxaana watacaala yaan mahadnagaan ilaahagii muslimiin dhiiwaali oo khilaafka iyo nayd arday marka maybu ah dhibaatadii indhaha taalin ilaahay subxaana watacaala ninka bedeli arday maslaxa ninka bedeli ilaahagaas baa kulli mahadna sugnaatay tuma walaalihii oo arday marka maybu ah oo gobolka hadiray oo lajnadii lahansaaray oo juudigaasi iyo didalkaas muujiyay bacdallah yoon maybalan jazaakum allahu khayran wali oo shaqaysiin bog oo watan runtii waa waajibsan saarnaayahay marka ilaahay maybalanahay miisaankin akhra la siin saariyasan lena akhiray koley sidii la ogyey oo sheegooba nin baahnayn Eh, labadan beelood muddo ona taata arday wal- ardayda eh, yar likuroog iyo wala yar khilaafi dhex mari asalantian hadda afartii dhowr sano iyo jereha la sheego ma dheegna arday marka may buu aha eela yoonay haringa arday isdagaalsana leeyi ma dheegna runtii amantii oonaytay marka oo shayaadiinka faa'iidaysatan hadda ardaynana sareeyo marka may baa noo ballan qaadan faday lamadan beelood haddii atiin maadaama sh- eh, la sheegay marka midoow yoonay reer u midooynina ere lahaytaan ini dibda macnaha hata kubada khilaaf dhatinha kuban inoo ballan qaadan faan diyaar gatina allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu tacaala unuun mayba ardayda insha allahu tacaala markasta ka dadaalana sidii beelooyo marka lagmada ay lahay oo diris wanaagna marka mayba ardayda aan ku noolada lahaayan oo islaamnimada iyo iimaan iyo ardayda ka kormarsista lahaayan taasa insha allah unuun ka talagalaan haddii ilahi subhana wataala ogolaada mayba niin ballan e heliiskana niin ballan insha allahu tacaala diyaar maydinaa ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا ولكن ان شاء الله بالله كوكو بالله توفيق salaadiintii martida ahayd ee munaasabadda kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa suldaan muxiidiin cabdiraxmaan aadan iyo suldaan cabdiwaaxid macalin xasan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا إلهي بما الله ما هد ملك بالله وتميل كرمة الله إلهي ما هد نغان ثم ما ما هد نغان قود هان تتكي هرانتن تولي أمير كنكوري وحركة شباب المجاهدين وخاصة لجني لما هل ساريه لنقبتي يعني ما هد نغان ما هد إلهي كدب تاسكو بعد ما يبلنا ولا ليالو geeka may goobjooji ahaa mas'anaa haddii walaayata iyo haddii nuqabayta haddii lamaaday qabayl eyin may markhaati ku enaa heliiskan oo asal sheen hagaagaabay haqaaban qaabaday walaaya islaamigada ee baay bilo muxaram waan farbool afartan isiyeedkii oo tumiya farmaraas iyo markhaati ku ena lamaada qabiil lig heliisyahayn ayuu ahaa reer hariin walaalaha muslimiinta ee gaar ahaan dadka la eraaw hoongi waraasila iyo walaalaha reer elay sida gamberi ima sheekhdiyol eraay hatana walaalhaayeen asarshon walaalhaayeen shaydhaanu ku faa'iidaysaday in badan si uuna markhaati ku ernaa khilaaf horoona ma jari jiran dad walaala ehoo wali hagal walaalnimarka dhammaa sidaa ay haayeen laakiin shaydhaanaas inku faa'iidaysidi hatan walas dawagobaday maylan helay walaayo islaamiya lan helay ilaahay mahadiis ku bacda isin maybaa sigsin mahadnagaan masinka ka mahadnagaane dhul inilika heliya oo aana soomaalilan dira ma dheeraa lama gaal hagibiyan hatana wadan dhul ini lama qabil lama isaaysan lan dira waan hakeliyan ma dhiijar laakiin geeka soo bidan yadan aftee may sababan ahaa asalan ku fiiriyay walaalnimadii iyo wanaagii isin la hadlitiin ku midata sanka bogaadiyaan dad sinka dayda oo mithaalkiin badan oo muslimiin aan ilaahay bi antaas ku dimay badan walaalayaalow anta may sinka dhajaree dad walaayusun qanacsanayn haab halka heliyo antu roogeen dadka holiiska ahayn anta ka jar hoobus walan fadaanu saara hoolin dhimanta la erhaa higarun ka sheegan yaa hoolin walaa dhimanta erhe maanaa kaasa wal hanage siin gudige go'aankan talka gaadi isoon kamidaysantiin dadkan walaalahan muslimiinta eh idyoha ku tabayn quurabuu gaali raadiyahayd gaali la xisaabtama hayan walaala ka gawayahaynin sheeg un idenga fardahayna beertenga fardahayna uloodenga daagsadahayna unuuna jihaadka dhinoo kugalanaan zakida dhiibahayna saas maaha walaay una galanteen kaasaasnanoo muslimiinta ka haynano olaaditenga ka jart ay galanteen ka duminay may ka dumiyahaynaa geeg walaskaasade hanagoy geeshien talaskaasee hanagoy barhigalaskaasade waxyaabaha jihaadka la kadabargooyaa ku midad may basiin dardaaramaani walaalayaalow arrantiyeedahayti waday dhii waaba dhiyan aana may leehay hobdedeeda walay ku dambee lugubsade ilaahay kitaaba nin rusuri raay islaama nin surun walaa islaami ee ilaahay lanka mahadya qabna culmi ilaahay waddankan nin makani dowlada caadila ilaahay ku tugu jirnaa saas mahayne dowlada caadila islaamka eh, ilaahay ku tugu jirnaa dadkan may sabab ahaay madi wadooyinka la maraw wada gaal ma mari jireen jidgaal may jireen jidgaal yar haayeen maga gaal ah ka hada jireen madi gaalada dadka walbarasho soomaali insha Allah tabta diideen dadkan deegan baayiba kool dad yo ama gaar ahaan dadka deegaanka diidi jireen wadan gaal ma bahan hataa walba bahow gale islaamka saasan jeelayne ayla ka dhiilnaysan laha may balanaa hiliiskan hata geek anta ka dhii hariinkan hiliisinga eelayna kan hiliisinga dhatyo muslimiin on kan hiliisinga wali dirise wanaagiisin ka sheegaytan ad wanaagninga jazakumullahu khayran han dhawaayan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي بان مهن نقان مهدلين كوبا كورن إلهي اسكول لا بالله ويدا ماضن لهين بعد الله ما مهن نقان حركة الشباب المجاهدين وان هري أبير كانوا ما كلام مهد نقان ها ولا يدو قبل كباي وان هري أبير كانوا أبو جعفر قد كان oo ilaahay khayr ka badan siiyey xaaladan meelfay la sheegnay gobolka kusooda in mahan naqaana dhammaan dadkii luyufta intaa ku qeyb galay oo marta sharafteen an mahadnaqaana malaaqyada ka jaraan odayaasha ka jaraan bacdallaahi eed an mahadsijiintan kaleed walaalayaalow walahow afkaleyla ku sheego oo liin suubina dhabsheelad in walaay la sheegay likaheli dhabsiin kunaga tuwalfade horta ilaahay sanbaraka emaylaaraay meeli may oo fadhiya geeka oo lika maslahaayahaye oo lamadan beelood ka heliyano xafladii unati roogno dadkii la raaya abo eley iyo afariin asla dhalteena dhignin lama mida wiliska are dadka ba lama lama inaysa jaar reewanka lamaad inaska dhawa iti atiin oo walaalahay islaamnimo iyo dirisnimo walaalka atiin in barnaamijyadan baydhow zoon sheelee ku jaro baydhow degmada baydhow wareeg yeelee ku jaraan walaan dhabkan ah meela islaamka hadda meela erdaalaha ku dhow shalayba mayla ogayaa in meela ka wareegeen nimankii walaa iska farahayana nimanka baydhow ka jarow oo erdaalee ma dadka muslimiinta banaanka roog miis haysadaan shayaadiina siinay nimankii oo ay ku digtoonaday ay lala dhaqanay ay lala xiriirnay aysan rafaadinay dhugingaba waqti dhow insha allahu yoba baydhow galantaan ha gala doon haddii ilaahay raalli ka naga isiina miis gala doontaan insha allah ununuma ilaahay siin ku tugana in ha tukureed olaad qabil siin dheh dheg yaa ilaahay siin warsadaan dadka kalena saaso ma in la socotaana hortiin inta lama qabiilaa la kashalbi raggan asan kooya mujaahidiinta wal mashquuli habartoo ma siirtiya meertay la reey dumag baa ku dham artigiyada ma siirtiya mujaahidiinta hayreed munkar ha dumyaan yari soo busle aan kooy yan ma siirsin dabagda baahirta kuma siirase munkarkiisin ba wadaan may du- may dumiyaa safarti maanaa iyada munkara la togda habartile laga hadlay madin jihaadkii unuba lugooyaynin ama horan dareere dadkii hool kale hayba intaka mashquulsan inamayo mujaahidiinta liin mashquulina la taageero eh, dhaqaale laka taageero maskax laka taageero murug laka taageero dhallinyarada isin dhaleegna jihaadkan dirtaan muaskarada anba ha artaan intii askar jinisiin kunagada fadeen adduunya aakhira shalfay leeyin dagaalka may suubihayna unaga hob walaabo budaaro ama ahludiin ay galo mootadoo liingada suusun guban balaanti bahta reewnki ku adkaaday balaanta arinkin mootadoo gadba kale unaga jihaadka leela ku mashquuliyahay walaayo dhibaato may wal kale usheeno taraama doldhamo may wal kale usheeno male in dhallinyaradii isin dhateenoo shabaabka yar yar jihaadkaan dirtaan muaskaraadka ha buutaan horahan buuteen ha ka dartaan taasin siin kala dardaarmaan insha allah walay un halaynin nafiishay dhanka jeeg ku ahaadeen walay un suubinin ilaahay jihadiisa ku ahaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa kulan ka soo xidhay oo kelimad dardaaran u badneyd munaasabadda ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Een, markan ka horreyta ma in mahadnagaane allah subxaanahu wa tacaalaa na ahaysiiye nicmooyin fara badanna na siiye una hankoobo korna suu usii beleeye wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha dhammaan nicamka una haysana madmuuqata iyo madqarsoon antaba ilaahay lan hayna biyi koromala fadlija iyo manajan ilaahay subxaanahu wa tacaala shiladiisa isku leh wamaa bikum min nicmatin fa min allah intaasii kadib ma in mahadnagaya dhammaan akhyaarta ha ku qiibgaliya majliskan khayriga ah wanaagga ah muslimiinta sulax iyo imusaalaaxadiio lanka fadhiya gaar ahaan lamada reer reer elay iyo reer harin haddii ayin ergadii lamada reer ku socti iyo odayaasha salaadiinta iyo odayaalka guud ee walaayada ama nuqabada walaayada rega salaadiinta ee marti sharafka ee meelaha ku qiibgali iyo guddiga walaayada ku socda muxaafadada intaba may lahaa jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa intaasi kadib akhyaaray dee kolley dadka dhanba hadalen hadalkana hore anbadadii eed anu ahan koobayo han khulaaseeyow waan haga gaabiyow towsiyaad iyo dardaaran ley ka dhakafadow iyo dhowr qodob hagaadada insha allahu tacaala markaan ka horreyta maylaniinku baahinyaa qodobadii lamada reer ya-an lahaa lamada reer qodobadii kaheliyan iyo heshiiskii meelan laku akhriyi bayaankii lahasaari iyo dhammaan qodobadii lakaheliyey qoraalka haay may imbaahinyiina anii afkubate ulaas maleh annagana la dhaqangeliya siday ka dhaqan gala faden oo meydaanika kanagada fadeen oo meydaanka kaker gala faden may dhabarka ku saarantaa lamada suldaan iyo samadoone ku hoosayaan iyo dhammaan walgorodka ha ku qiibgaadada sulxigan iyo musaalaxadan lamada reerna igma talaay oo lamada reer ku socdeenoo igma talaay iyo waa sagaara aan saaranta may ku fadaana insha allahu tacaala ani meydaankiisa toosa aan geysidaan may weelay haddii meelan dowri duruusna lakagaadada khayr iyo wanaag badan culamo siin shaagdi diin ilaahay la siinka buuyi khayrkaasay iyo wanaaggaasay sagaar ee nasiiban ka helan kadibna ilaahay qalbigan anjalciyo ani isin heliidano walaalnimadii hanagdan mayla ku yaabe dadkii siin ku dambooyey wakiilku ku haytano reesiin ku jari hoolasay ini siin lagamna ama anhayna warbadanba inin hayna ilan isin meela roogdan yo meeli goobjoog ma ah meeli sulxigalan fadhi iyo gogoli goobjoog ma ah marka dadkaasi ini meydaankii jeytaan oo ku dhaadhiciidaan oo juhdi kabiidaan oo dhaqan geliidaan oo megal iyo balaan owlaad walmagorod walgorod intaba dadka ini qaadsidiino aqbalsiidan isinna siinku fadhiya biidn illaahi tacaala ilaahay siinka garab galiya qodobkaas ma inbaahangnaa anise xaqiiqa aan hergeliidan geysiyowka dadka qodobka lamaad ani la xifdiyo la ilaaliya dhammaan qodobadii la kaheliy sidii oo lantaxgeliyo lan ilaaliya ciddi ka xadgudubtoona gacmo bar'e la kawada gobdo kawada goban oo dhanagoo hoskulu wada jeesana hoostolan gallanow uninoo dhaladi ii reer ka haayi hoostolanin gallana ilaahay subxaanau wa tacaala lanku obsada cadaaladana la ilaaliya heliiskana la ilaaliya yaraadoo wiinadoo megel ibalaan wali nagadooba qof kasta oo walaagay gee kale ka heliha ku horjeedsada ama ani buriyo dabandaabo ka sameeya iskaday ani gacmo bar'e ka wada gobanaan insha allahu tacaala diyaaranganaa baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayr qodobka lamaadana dardaaramo maybu ah haddii heliiskaas ilaahaynin hergeliya tabaaraka wa tacaala maylan baahanyaa ummatan ummad walaal ah isku diin ah hal ilaah rumaysan hal rasuul lahan wada dari oo wada rumaysan hal kitaab qur'aan wada rumaysan oo isku dhanac tawjiihiga rabbaaniga ee diinta iyo islaamnimada isku dhanacan jeedan waay dhanaga kalena hatana dad qaraabi iyo ehel aho isku luuqdi isku lahjad ah waaye mar saddexaad hatana dad diris aho xuquuq dirisnima iskale waaye mar saddexaad mar afaraad hatana dad qaraabe ahoo maylaarhaa isa alan iyo abtijay iyo onaadis iyo aboytis iyo maylaarhaa edeershe iyo awsha inis awo kasaasan haddii atase guud lamada reer reer harin iyo reer elay iyo haddii atase gaar ee dadka deegaankaasi deriska ka ah isin hata wada garahaytan abti iyo ariishay iyo dadka inta wada rooga iyo dadka asgalayba ani ka jaran jazaakum allahu khayr marka ma imbaahangnaa walla raw xifdu xuquuqi aljaari deriska xuquuqda usegsiinkaliye ani ilaalidan lankasta lanka usaladegan derisa an eye muslim iyo gaalba ilaaliyo kufade gaalka usoo gaalnimaadiis dhana kale ata yaxatana hooba deriskii leeyo xaggii deriska meele maku baxo marka xuquuqul jaar waa xag weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummata dhan wada saari waay maylisinku baahanya markan xuquuqii derisnimada anise gaar elan ilaaliya guriga deriska etin beerta deegaanka deriska etin beerta deriska etin daaqa meelowada wada daaga haytan ani derisnimadaasi xuquuqdii ilaalidan insha allahu tacaala sidai diintan ninfartiina an ilaalidan nabigan calayhi salaatu wasalaam mayba ku sugnaatay inuu is arri wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min qiila waman yaa rasuul allah may la eray lanka iimaan an la hayna lanka aragaane noocgaasee adanka dhaarati iimaan inuusu an la hayna may ay rasuul allow may eray nabigan calayhi salaatu wasalaam alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah lanka derastay musiibadiisi dhibaatadiisan ku badbaadanay aan ku nabadgalaana lankaasay u arkaan iimanka aan la hayna ana ka dhaartay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixi ah marka insha allahu tacaala may dardaaramaane oo weli eedan adkaayeeya nama yahow xuquuqda deraska ilaaliyo ilaahi subxana wa taala san barakay may kala dardaaramaane insha allahu tacaala ana la ilaaliyay dima'da muslimiinta dhiigga lanka muslimka ah waa xaaram waaye بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل الصحيح سنمر من بنا وذكر إلا ولا شريعة بنايت ماهن حديث صحابة دورك هي سارن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سد حال بس يلن كمسلم كديجي حلال نذكر مركو اسلامنا ماضي بكو بحي اتارك لدينه المفارق للجماعة مركونا الثيب الزاني مركونا النفس بالنفس لكن لنديلو اولن قصاصو haddii la qisaas la fuliyay buu la fulay socotan laakiin lendilo oo lan qisaasow lan ka mayla raay usa aan guur hamari magali balan wali naga doob guur hamari hatana zini iyo xumaati faaxisho ka dhiyow iyo kan saddexaad oo kidintaba ku tabiya wal intaasan hayna la muslim ee dhijay banaayo kor ma jiraan intaasi hooba ka dhig lamadan xaaladoodna usoo muslim iyo dhijay banaawada xaaladda diinta ku bahiina waaba diintaba ku bahi markaasi gaal dhijay banaawada yana kada marka ani dhiiga una dadka muslimiinta dhijay an fududaysan haddii ciyaal iyin iyo haddii dadwooyin iyin haddii waayele iyin haddii dhalinyaro iyin haddii balaan iyin marna lanka muslimka dhijay ma banaawadow ani marka eelayuna man banaawadow xariiguna man banaawadow qarshowna man banaawadow sana dhiiga muslimka man banaawadow xaaladihii uuna sheegnay xadiidka ba tilmaami haddii laku reeb jasaakum allahu khayr marka maysan dardaarmay in dhiiga muslimiintana eed iyo eed lanku taxadiro waana la ilaaliy qodobka afaraadana dardaaramo maybu ah ukhuwadii iimaaniga hayti oo iimaanka ilaahay siinka walaalay inay ilaalidaan inama almu'minuuna ikhwa ma imbaahanto walaalnimada inay la ilaaliya lamadii aadaya awka iska hayta haddii iskooman ama isgalan qalbajo shaltabe haddii qalbajo shaltaboona ina isdilan walwiin wan jarta marka haddii lama reerlan ku shal dhalday waa sii duranya maaha ukhuwada iimaaniga amaylan baahanya khiyaaray in la ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen axad ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى